xilli sanadihii lasoo dhaafay dadka ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ay wajahayeen sicir barar baahsan ayaa waxay taasi dhalisay in gaajo iyo macluul ay la soo deristo dadka bulshada ayaa wajahaya xaalado adag oo aynan ka bixi karin iyadoo wax welibana ay cirka isku shareereen qaar ka mid a dadka ku dhaqan dhulkaas ayaa ka warramay xaaladaha faraha kasii baxaysa ee ay wajahayaan markaan arkay inaanay waxba goynahayn duruuftu waxay ku qasabtay inaan dushayda xamaasho oo aan waxa weye ka door bada intii aan qof biniaadan ana hoos tagi lahaay waxa weya waxaan dee isagu waxba aan igu dhaamin in anigu taydaa dukaansado tiina xaaladeedu way daran tahay oo runtii ma wanaagsana wax maanta reerkaygu qaadan jiray iyo wuxuu maanta qaata waa isku saddex laab maalinta waxa laga yaabaa afartan kun oo shilin reerka toban qof ku filaayeen maantana boqol kun oo shilin ma deeqin qofka maanta ha shaqayna bilcaamalkaaye maanta bakti buu ku dhow yihin shacabkii ama bulshadii hoose ee liidatay waxa weeyaan maanta waxa weye damba shidan karaan beriga hore waxood ay dalka ugu timi dolarka oo lix boqol toddoba boqola iminka miyaa wuxuu marayaa toban kun halkii doolar baystan lagaa dhimaayo lagugu dhufanaya meeshadii lama gaadhayo sidaannu yeellaa bakhti baannu arkaysa wallaahi bilaahi ku jirnaa suuqaannu dawarsannaa kolkayna finna qabatay annagoo ciiddii hooyo u dhalannay ayaannu suuqa meermeernaa musharax lagu magacaabo cabdiraxmaan cirro ayaa isana dhankiisa sheegay in xaaladdaani soo korortay uu sabab u yahay maamulka la baxay somalilan oo uu ku eedeeyey inuu lacago ugu talagalay doorashada uu soo daabacay uuna ku fashilmay wax kaqabashada arrintaas siciidbararka iyo dhibaatada dadka ku hayo marar horoo badan baan ka hadal xukuumadduna way ku fashilantay inay wax ka qabato arrintaa sicirbararka hase yeeshee waxaan isleeyahy maanta waxa sii adkeeyey oo sii xumeeyey oo kor u sii qaaday lacag xukuumaddu soo daabacday oo lagu qiyaasay saddex boqol iyo konton bilyan ama lacag u dhiganta afartan milyan oo dollar oo ay xukuumaddu ugu tala gashay inay doorashada ku gasho xukuumadda iyo baanka dhexeba waxaanu arrintaa uga digaynaa in lacagtaas suuqa la soo geliyo maanta wuxuu gaadhay qiimihii ugu sarreeyey qiimaha shilinka marka loo barbar dhigo doolarka oo berigii hore sideed kun sagaal kun baa ugu badnaan jirtay muddooyinkii dambe ayaa waxaa isi soo tarayey cabashooyinka iyo eedeymaha la xiriira dhibaatada dhaqaale iyo sicir bararka ka jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa shucuubta ku nool halkaasi iyo mas-uuliyiin ka mid a maamulkaasi ay ku tagrifalka awoodeed iyo dhibaatadani ka jirta mandiqadda ku eedeeyeen inuu mas-uul ka yahay maamulka isku magacaabay somalilan